laba qaraxa oo la sheegay inay ka dhashaan miino dhulka lagu aasay ayaa ka dhacay jidka taga deegaanka galgala ee gobolka bari puntland qaraxyadan ayaa waxay sabeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo soo gaaray ciidamo ka tirsan p m p f wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay boosaaso barqanimadii maanta ayaa laba qarax oo isku xiga waxa uu kan ugu horeeya haleelay gaari ay saaran yihiin ciidamada b m b f oo ka yimid dhinaca buuralayda galgala waxaana ku dhaawacmay shan askari sidoo kale waxaa qarax miino dhulka lagu aasay uu haleelay gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo b m b f ka tirsan oo u soo gurmaday askartii waxyeelladu ka soo gaartay qaraxii hore sarkaal ka tirsan ciidamada b m b f oo ka gaabsaday magaciisa ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxa dambe ay ku geeriyoodeen afar askari halka qaraxii horena uu sheegay inay shan askari ku dhaawacmeen xarumaha caafimaadka magaalada boosaaso ayaa lagu dabiibayaa shanta askari ee ku dhaawacmay qaraxa miinada dhulka lagu aasay ma jirto cid sheegatay labadan qarax ee geystay dhimashada iyo dhaawaca askarta ka tirsan ciidamada b m b f maamulka puntlandna weli kama hadlin qaraxyadan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso